asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan sida joogtada ah ugu wadaagno waxyaabo fara badan oo ay dhaheen dadkeennii hore kuweenna hadda jooga iyo kuwa haddii eebba idmahayo aabbayaasha iyo awowyaasha inoo ah intaba waana xubinteenna murtida maanta ah ee maguuraanka inoo noqotay waana midda afka u ah tusbaxa ama dunta isku haysa afkeenna hooyo iyo dhadhanka iyo xikmadda iyo tusaalayaasha iyo qiimaynta intaba midda afkeenna hooyo u samaysa weeye waana xubinteenna murtida maanta oo aan dhihi karno waa mid lama huraan ah lama daadshaan ah lama iloobaan ah lama nacaan ah lagama quustaan ah lagama guuraan ah waase haddii aad tahay qof isagu dareen leh ama damiir leh ama afkiisa hooye iyo wadaniyadda waxay ka bilaabataa qofku inuu afkiisa ku kalsoonaado laba inuu dhaqaalihiisa iyo waxsoosaarkiisa ku kalsoonaado saddex inuu dhaqashadiisa iyo dhulkiisa ku kalsoonaado shan waa shuruudo badan bay leedahay laakiin aasaaska hebel waa wadani haddaad maqasho aasaaska koowaad qofka wadaniyadiisa lagu qiimeeyo waxaa kow ka ah ruuxa inuu afkiisa hooyo uu isdeeqsiiyo isagu afkaaga hooye inaad isdeeqsiiso oo aad weliba ka gaddo ummadaha kaleento siday afafkooda u gadhayaan oo kale inaad afkaaga hooyo u gaddo ayaa loo baahan yahay oo aad aadamaha adiga kula midkeen waxba ku dheerayn inaad ka iibiso afkaaga hooyo taas wadaniyadda ayay kow ka tahay xubinteenna murtada maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba idmo oo aan dhahaynaa ama aan aas-aaska iyo midda aan ku soo qaadanayno uga dhigaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin iyo haweeney isqabay kuwaasoo ahaa laba maaragtay iyagu ahaa laba laga yaabo inay ka dhaqan duwanaayeen soomaalida hore ee aynu ka sheekayno badana saaad u ogtahayba dadka waxaa jira mid cidmogala ruux la dhahaa jira waxaa kaloo jira mid la yidhaahdo qoysgooni oo weligiiba jeclay inuu ummad la dego ama dadka la dego qoysgooni iyo cidmogale labada ninba haddii dib loo sii baaro waa laba bakhayl waa qayb bakhaylada ka mid a nin marka cidmogala ah oo qoysgooni ah labada jagab isku haysta ayaa wuxuu helay islaan iyaduna ah cidmogale iyo qoysgooni labadaba isla ah taasuu helooday waa islaan islaantu marka iyaduna waa qoysgooni waana cidmogale labadoodiiba marka waxay noqdeen qoysgooni wayna isqabaan waa ilaahay amarkiisa waa isla doonasho ilah ilahay baa isla doontay waa dad isleh labadoodii marka bakhaylnimada hadeeye ma ogtay kolba heer bay leedahay baasha bakhaylnimada la dhao bakhaylnimada markii hore raggii hore soomaaliyeedna ee intooda badan ma ahayn rag haweenka wax la cuna markii laga reebo oday biiqe oo dee isaga sheeko cajiiba ay ka qorantay oo oo ahaa haddii ilahay idmahayo yidhi caraweeloy waxay noqaqasiya lab yidhi markay tii saasu hadalkaad ileeda ii kala jeexayaat intii subagii kasoo jiidatay oo subagii masigada dhex marisay xaggeeda yuradi leexsatay yay tiri maogta markaasuu isna yidhi caraweele waxaynu waaqasiya lab intuu walaaqay kaasi oday biiqo ah reemagaal baa nin islaantiisa la casheeyo ama wax la cuna ama la qadeeya laakiin soomaalida hore ee waagii hore la yaqaanay taariikhdu say sheegayso waa yaraa ragga islaanta weelka wax kula cuni jiray nin walba wuxuu rabay in keligii wax loo soo rido oo waa tii rag kale laga sheegi jiray naanaa hanbo nin weyn kuu soo reebi maxaad cuntada dhinaca uga soo fadhiisataa ma laba nin baa nahay markaan wax wadaagayno nin baa laga sheegay hore ma ogtahay haddii eebayd mahayo marka kuwaas waxay ahayn kuwa qalqallafsan oo raggii qallafsanaa laakiin raggii xariifka ahaa sida oday biiqoo kaleento waa kuwa islaantooda wax la cunahayy hadhow bay kudhihi ragga soomaalidu romantig ma lahayn romantig sayna u lahayn oday biiqaaha romantig aad aragtaa ee haddii eebba idmahayo marka ninkan odayga islaanta waxay samaysaa raashinka way karisaa ma dhurto marka weel markay weelka ugu soo ridaysa ma dhurto ee waxay samaysaa intay digsiga kor u qaadto iyo foorurisaa saasay ugu ridaa si digsigii inay ka dhammayso cuntadii cuntadii marka waa laba nooc bay mid noqon hadday cambuulo tahayna qaar baa ugu daadani oo xoogaa baa ugu daadani hadday ay misiga jadhiidha tahayna cad weyn baa soo dhici oo dho ugu dhihi inta kaleentana way la hadhaysaa qaybtii badnayd marka weligeedba digsigii ku hadhaysaa ilaan wixii lama dhurin digsigii waa la fooriye oo ninkiina digsigii in la fooriyey u arkaa islaanta inay waxba la hadhin yay la tahay laakiin ninka la derderaya waa isaga markay digsiga fooririsana dee hambo nin weyn buu u reebi digsigeediina waa u buuxaa habeenkii dambuu shakeeyey ninkii odaygaa waa shakeeyey galabtii geedka carmada la dhihi jiru soo guray digsigii uu mariyey hirriq islaanta carbi digsigii biyo ku shubtay digsigu u xallaa moogta islaanta isagoo xalanbay bawdka saartay carmuu mariyey markuu carmadii mariyeyba aari biyo ku shubtay dabkay saartay hadday dabka saartayna raashinku hadhow digsiga ma qabsan doono waa naqshad ay geedaha iyo dhirta iyo leeyihiino weelka markaad waxmarishada wax ku karsato ma qabsan hayaan xitaa madow carmada haddaad korka ka mariso digsiga ma qabsanayso digsigii ma madoobaanhay wuu cadaan sidiisii cadiin u ahaanaya aar buu mariyey way u deysay mayna ogeyn markay raashinkii karisay sidii ay taqaani dabeecadii waxay doocday inay ku riddo oo ay awal hor markay wax gu soo riddo digsiga mayna celin jirin isna wuu arkaa haddee waalafiidkii markaas saa intay u qaaday foorisay markay foorisaan raashinko sidiisii u basel oo sidiisii oon waxba ka hadhin yaa wuxuu ku dhacay haddii eebbayd mahayo xeedhadii rig markaasay intay naxday bay hadal la soo boodday alla bay ta war ili dhaho ardaaga ka bood alla war ili dhaho ardaaga ka bood ili dhaho ardaaga ka bood ma taqaanaa macnaheedu waxaan malaya abdumaaliga inta badan isla isla intaad ilililili dhahdood masxarado caawa waad guulaysato waad iga raysae ood farxad la boodo ardaaga ka bood oo isla leh sidii nin ciyaariyo bootin dhisasho galay saasay tiri durba alla war ili dhahoo ardaaga ka bood bayd naxdintii baana ka keentay digsigii dhammaa ee meesha kaga soo wada dhacay habeenkaasuu ogaaday islaantu inay siri jirtay iyadana eraygaas isaga ah ayaa ka soo booday waxay noqotay dee mid maaragtay sheeka reeble mahmaada maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin la dooniyey dudmo kuma jiro ama nin la doonay dudmo kuma jirto nin la doonay dudmo kuma jirto weeye mahmaad waa nin la doonay dudmo kuma jirto